kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka ayaan maanta ku soo qaadanaynaa doorashooyinkii iska soo hor jeeday ee shalay ka dhacay magaalada kismaayo mudanayaasha baarlamaanka jubbaland garabka ah axmed madoobe ayaa shalay axmed maxamed islaam axmed madoobe dib ugu doortay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe oo beri ka tirsanaa ururadii islaamiga ahaa xulafo dhowna la ah dowladda kenya ayaa codadkii ay xildhibaanadu dhiibteen ka helay lix iyo konton doorasho hal wareegahay dhowrkii musharax ee la tartamayey waxaa ugu soo dhoweyd canab maxamed dirir oo heshay toddoba-iyo toban cod isla shalay ayaa axmed madoobe loo dhaariyey madaxtinimada jubbaland muddada afartan sana ahy soo socota laakiin waxaa jira aragtiyo iska soo hor jeeda oo laga qabo doorashada axmed madoobe iftiin xasan baasto waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta magaalada kismaayo waxaana uu ka tirsan yahay sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoo ku sugan magaalada kismaayo ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan doorashada weli waa mahadsan tahay doorashadu si nabad ay ku dhacday alxamdulilah waxaan dhihi karnaa doorashadaasu doorasho nabad ku dhacday si wanaagsan u dhacday ayay ahayd waana kolley idaacadaha waa joogaan gebgeba kahinsilaad nabad u daawanaysaan filayaa waxaan leenahay ilaahay baa mahadda iskale na gaarsiiyey amrigaas in maanta ay dimuquraadiyad fiican oo been dowlad goboleedka jubbaland ay ka hergasho annaguna weli si gaara haddaana reer jubbaland farxadda ayay noo tahay senator baasta ayaa qaba in siyaasiyiin ay diidaan doorashada axmed madoobe ay tahay wax iska dabiici ah oo hannaanka dimuqraadiyadda la socda runtii markaan doorasho sideeda hadday timaado maanta dalka ugu dimuqraadiyad fiican laleeyahay idinkaa joogo waad aragteen clinton iyo hillary clinton iyo waxaa kala qabsaday donald trump mar walba kala aragti duwanaansho waa jiraysaa waxyaabaha doorashada laisku dooranayo ka mid tahay dadka inay kala aragti duwanaadaan laakiin coddeeri wax lagu kala qaado wanaag ay ku dhammaato nabad ay ku dhammaato muhiimadana intaban bay ahayday alxamdulilah ayaan leenahay annagu ka reer jubbaland ahaan soomaali ahaan ka reer jubbaland ahaan haddana meeshaas waxaan dhihi karnaa doorasho xor iyo xalaala si nabadgelye ku dhacday muwaadaxa ummadda ay ujeeday caalamka meel walba laga fiirsanayay rabitaankii shacabweynaha reer jubbaland ay kusoo bandhigeen ayaa meeshaa ka dhacday aan dhihi karnaa maanta anigu ma dhihi karo kala aragti duwanaasho weyn ayaa jirta waxaa meesha ka dhacay reer jubbaland waxay u ahayd farxad haddii dowladda federaalka oo aniga aan ka mid ahay senatarka aan ka ahay uon ku masalo reer jubbaland maskax iyo caqli shaqaysa ay la yimaadaan halkaas waxaa ka muuqan doona isfaham xiriir wanaagsan wada shaqayn fiican ayaa kasoo bixi doontaan dhihi karnaa waxaan dhihi lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka xukuumadda golaheeda fulinta in ay dowlad goboleedka jubbaland usoo hambaliyeeyaan yidhaahdaan hambalyo waayo iyaga marka saxadda waxaan arkayay saacadda hadda aan kula hadlahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo hambalyo u diraayo dowlado kale oo dariska ah suudaan dhahaya hambalyo madaxweynahan waa inuu soo yidhaahdaa hambalyo dowlad goboleed jubbaland waa rabitaanka shacabka maanta uu hogaamiyo haddii uu hambalyayo wax damba loogu fadhiya inaysan jirin baan fileeyahay insha allah aragti ka duwan midda senator basto waxaa qaba aadan weli garaad nuune oo ka mid ah aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolka waa mahadsan tahay colahad casumaadda aad barnaamijka nagu soo casuuntay xaqiiqdii xilligan la joogo ee qarniga kow iyo labaatanaad sii gabagaboobayo adduunyadu waxay isku waafaqsan tahay hoggaan kastoo ummad matalaya ama maamul ummadi ay ma aragti ka sugayso inuu adeeg u qabto in ay ahaato wax shacbigu soo doortay oo qofku uu cabiro hoggaanka uu raba xafiiska qofka uu geysanaya inuu kula xisaabtamo maara doorashadiisa ka hor arrintaasi marka aan saa u leeyahay waxaan ku dabaqhayaa qaabka hadda jubbaland ay u gashay doorashadan ka dhacday inaysan ahayn hab aan annagu inoo cuntamayni ka aqoon yahan ahaan hab soo saddex markii saddexaad bee la marayaa hadda qaab noocan ah ay doorashadaasi looga ilaaliyey nidaam dimuqraadi ah oo dadka ay maaragtay afkaartooda iyo rabitaankooda ay kusoo gudbiyaan waxaa meesha ka baxaya marka in isla xisaabtan iyo horumar laga fakaro mar kasta oo la adkeeyo barnaamijka dimuqraadiga ah lana laalo in dadku ay cabiraan cid ay u arkaan hoggaanka inuu saxda yahay oo adeegyada ay rabaan ka heli karaan waxaa meesha ka baxaya markaasi wixii dadku ay sugayeen adeeg bulsho ahaa dhan waliba ma filaya marka doorashada maanta ka dhacday in wax badan ay jubbaland kusoo kordhin karto sababta aan uleeyahay arrintaasna waxay tahay mudane maxamed axmed maxamed islaam meeshaasi waxa uu joogay toddobada sano ugu dambeysay wax maanta aanan ka ahayn amniga magaalada kismaayo oo aan oran karo adeeg bulshada dadkaa gaaray saddexdaa gobol ma jiraan mana ahan wax laga aamusi karo in arrintaasi ay tahay baahi jirta oo meeshaasi ka jirta daboolideedana ay u baahnaan lahayd dhiig cusub in meeshaasi maaragtay lagu sugo oo hoggaan cusub yimaado dadkuna ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin ay muddo naawilayeen inay helaan xilliga hadda soomaaliya la joogo arrinta marka laga soo tago in soomaaliya gudaheeda doorasho ka dhacayso saameyn kala yeelatay oo wadamada gobolka kenya iyo ethoobia ayaa maaragtay ku lug yeeshay qaramada midoobey waatan ka hadlaysa ma kula tahay in saameyn kale ay keenayso ka duwan midda hadda la filayo
waa xaqiiq soomaalidu marka hore iyaday dowladnimadeeda iyo nidaamyada ay wax ku rabto dhexdooda ka iman jirtay isqabsiga iyo kanaa noo roon kanaa ka wanaagsan lakiin hadda waxaad u moodaa siyaasadii jamhuuriyadda inay noqotay siyaasad u gudubtay dariska siyaasad u gudubtay bariga dhexe awoodo kale oo usoo raray afkaarahooda kala duwanaa gudihii jamhuuriyadda arrintaasina dhibaato iyo dib u dhac bay ku tahay dadka nabadda jecel ee saddexdan gobol mana ahan wax ay mudan yihiin xilligani in awoodo isu muuqmuuqda mid walba raadinayo inuu soo bandhigo awooddiisa maaragtay ciidan iyo midda dhaqaale iyo midda saameyn mandiqada dadkan jubbaland ku dhaqan saddexda gobol waa dad rayid ah oo nabad jecel oo colaad maaragtay iyo barakac ka soo daalay xaqiiqdii raadinayay nidaam horseeda xasilooni iyo deganaansho mana muuqata hadda sida ay tahay in dadkii kalsoonidiisa ay sii dhismi karto maadaama dadku hadda ay rumaysan yihiin in waxa ay qabeen ee hoggaan ay lahaayeen aada heshaan toddobadaas sano kadib aysan muuqanin oo nidaamkii madaxweyne axmed maxamed islaam haddana meeshiisii kusoo laabtay wax weyn oo isbedelo meeshaas hadda aanu ka filanayna ma jirto sida shaxdaa hadda ay u dhacdayna waxay ciriiri gelinaysaa horumarka xasiloonida iyo dimuqraadiyadda maadaama meeshaasi aanan la dahfurin doorashada meeshaas ka dhacday xilliga xaaliga doorashada axmed madoobe ayaa timid xilli ay xiisad siyaasadeed ka ognayd gobolka waxaa hannaan doorasho oo isbarbar socda waday guddiga doorashada jubbaland garabka axmed madoobe iyo guddi doorasho oo ay samaysteen siyaasiyiin ku midaysan dallad musharaxiin mucaarad ku ah xukunkiisa kuwa oo iyana madaxweyne u doortay cabdirashiid maxamed xidig oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya axmed madoobe ayaa ololaha doorashada ku galay inuu horumarinayo ammaanka gobolka gaar ahaan la dagaalanka ururka al-shabaab oo dhul ballaaran oo gobolka ah weli gacanta ku haya laakiin ergeyga gaarka ee qaramada midoobay james swan ayaa maalintii arbacada ee ka horreysay doorashada ka digay natiijo doorasho oo aan loo dhammayn iyo halista ka dhalan karta In Jubaland, we continue to urge a single, agreed, consensual electoral process.
jubbaland waxaan sii wadaynaa inaannu buurino hannaan doorasho oo mid ah oo heshiis lagu yahay waayo haddii doorasho natiijadeeda lagu mursan yahay ay dhacdo waxa ay taasi keenaysaa halis deganaanshaha gobolka master swan oo markii ugu horreysay tan iyo markii loo soo magacaabay soomaaliya khudbad ka horjeedinayey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dhammaan dhinacyada ay cadaadis ku saareen xal u helidda mushkiladda siyaasadeed ee gobolka The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
qaramada midoobey iyo saaxiibada kale ee caalamiga ee soomaaliya waxay ku cadaadiyeen dhinacyada oo dhan inay la yimaadaan tanasulaad hore loogu sii dhaqaaqi karo deganaansho la'aan ka dhacda jubbaland halis kuma keenayso guulaha uu gobolkaasi gaaray oo keliya ee waxay wiiqaysaa gaarista waxyaabo badan oo mudnaan u leh qaranka soomaaliya kuwaasoo ay ku jirto u diyaargarowga doorashooyinka sannadka labada kun iyo labaatanka dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo ajendayaasha qaran ee dhinaca horumarinta
waxaa dhinaca kale uu ka digay qalalaase ka dhaca gobolka oo horseeda dib u dhac ku yimaada guulihii laga gaaray la dagaalanka al-shabaab
wax kastoo ay noqoto natiijada doorashada jubbaland waxaan ka baryayaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay waxa ay kala tabanayaan ay ku xalliyaan wadahadal dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maalin kadib doorashada jubbaland war ay soo saartay ku celcelisay inaanay aqoonsanaynin natiijo kasta oo ka soo baxda doorasho sida qoraalka loo dhigay baalmarsan habraaca doorashooyinka iyo dastuurka qaranka war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u qoraa sidan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu iyadoo ka walaacsan kana xun dhacdooyinka ka soo cusboonaaday magaalada kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland ee ku saabsan iscaleema saarka baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda dalka ayaa lagu yidhi qoraalka waxaa qoraalka lagu yidhi wasaaraddu waxay caddaynaysaa inaanay aqoonsanayn natiijooyinka kala duwan ee ka soo baxay magaalada kismaayo kuwaasoo tilmaamaya in shakhsiyaad kala duwan mid weliba gaarkiisa u sheegto inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiintu waxa ay aqoonsan kartaa oo keliya baa lagu yidhi qoraalka doorashooyin wadar ogol ah lagu qaracsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharaxiinta baarlamaanka shirgudoonka iyo madaxtooyada oo ku salaysan xor xalaal hufnaan laguna wada kalsoonaan karo kuna dhacda jawi nabdoon ayaa lagu yidhi taasoo ay goobjoog ka wada yihiin dowladda federaalka iyo beesha caalamka maalmihii ka horreeyey doorashada jubbaland waxaa magaalada kismaayo tegey saraakiil ethoobiyaana oo doonayay in maamulka axmed madoobe ay ka dhaadhiciyaan inuu u dhaganuglaado xukuumadda muqdisho kenya oo ka jawaabaysa warqad ka soo baxday xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobey ee soomaaliya oo ku aadanayd walaacay beesha caalamku ka qabtay hanaanka doorashada ayaa iyana muujisay taageerada ay kenya u hayso axmed madoobe labadaba kenya iyo ethoobiya ciidamo ayaa ka jooga soomaaliya dhegayste haddaad iminka nagu soo biirtay waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaya magaalada washington inkastoo ay doorashadu ahayd doorasho ka dhacday gobol soomaaliya ka tirsan haddana waxay saameyn ku yeelatay waddamada deriska ah sida uu qabo brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha gobolka geeska afrika toclada saad og tahay gobolkan jubbaland leeyahay waa gobol runtii muhiim ah markaad eegtid istraatiiji ahaan meesha ku yaala maxaa yeelay dalkan kenya runtii aan iminkaan ku nool lahay ciidamo fara badan ayaa ka joogo oo micnaha dhamadagaalin u joogo waad og tahay kenya iyo soomaaliya inay yacni ku murmayaan xuduudda badda inay ku murmayaan oo xad ku dhexeeya soomaaliya kenya muran ka taagan yahay marka cid kasta oo micnaha waxa weeyaan jubbaland madax ka noqoto waxay kenyan waxay dowladda kenya ku talagelaysaa inuu inuu yahay yacni xukun ama yacni madax yani saaxiiba la ah yan waddanka kenya ay ahaadaan oo haba yaraatee markaanan keenin doonin inay inay meesha inay meesha yimaadaan madax micnaha waxa weeyaan waddanka kenya micnaha kasoo horjeeda taa mid weeyaan oo kenyanku iyagu waxay ilaashanayaan danahooda gaarka ilaalinayaan midda kale waxa weeyaan waddanka ethoobia ad og tahay ethoobiya isbedel baa ka dhacay waati abiy axmed xukunka uu qabtay marka waxaa bilaabatay waxaa loo yaqaanaa oroma yani somali alliance ama spacega oromada iyo soomaalida ayaa bilowday ethoobiya ka bilowday marka abiy axmed wuxuu doonayaa in dowladda dhexe ee soomaaliya micnaha uu isaga marka uu la xiriiro oo arrimaha soomaaliya marka dowladda dhex uu kala xiriiro haba yaraatee marka waxaa meesha ka baxay xukuma xukuumaadkii hore tigreega ay hogaaminayeen oo runtii inta badan xiriirsu kala lahaa yani goboleeda ayaa meesha ka baxay marka taa marka waxay keentay marka inuu daciifo xoogga maamul goboleed inuu daciifo ay keentay marka abiy axmed wuxuu ku talagalaa marka inuu xoojiyo yani xukunka dhexe ee soomaaliya inuu xoojiyo ayuu ku talagelayaa marka meesha haddaad fiiriso waa loolan micnaha waxa weye wadamada igad ayaa ku loolamaya gobolka jubbaland maarata ayaa ku loolamaya marka soomaalida waxa weye waxay la kala safatay marka wadamada kenya iyo ethoobiya haddaad fiiriso marka saameynta ay ku keeni karta arrintan siyaasaddii guud ee iskaashiga ee la dagaalanka al-shabaab ee gobolka intee la egtaa waxay ku keeni kartaa waxa weye haddii arrintan aan la xalimin oo ethoobiya iyo kenya ayna ka heshiinin oo caalamka jiska aysan ka heshiinin waxa weeyaan qabaa-ilada micnaha waxa weeye doorashada looga raaya ama doorashada micnaha yani u arka inay yihiin dora doorasho micnaha lagu shubtay oo la muswaasiqay waxay la sifan doonaan micnaa ururada ururada xag jirka ah ama ururada micnaha yani waxa weye islaamiyiinta ee dagaalamaya ayay garab ay hiil iyo hoba siinayaan taana marka waxay keeni kartaa marka in gobolka micnaha deganaashihiisa iyo qoqiil gala waxay keeni kartaa micnaha waxa weeyaan in amaan darra ay ku baahdo micnaha gobolka gobolka deeska ay ku baahdo awrka awrhooda si si la circiraayay micnaha waxay amaan darrada micnaha ay wadaan kooxaha islaamiyiinta ay wadaan marka taa marka waxay keenaysaa marka islaamiyiinta inay xoogeystaan yani waxa weeyaan qabaa'ilo fara badan oo micnaha raallika ay doorashadee dhacday inay ku biiraan in in amandarra bahda micnaha ku ay gobolka u qabsaya ayay keenaysaa maarata brofesor cabdi ismaaciil samater oo madax ka ah laanta juqraafiga bay-ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha soomaaliya ayaa qaba in mushkiladda taagan darteeda aanan loo carqaladayn sida uu yidhi ammaanka magaalada kismaayo colada waxa weeye bal marka ugu horreysa inay dadku fahmaan in waxogaagii nabadda ee dhowrkii sannadood ayna soo dhaafay kismaayo iyo hareeraheega laga helay inaan carqalad la gelin taasi waa muhiim waaye haddii taasi carqalad gasho midkii doonaya ha noqdo madax ku sheeg wax faa'iido ummadda u keenayaa ma jirto marka kuwa isdoortay iyo kuwa la doortayba inay mas-uuliyaddaa si wanaagsan u fahmaan ayaa muhiima waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka ay amuurahan jubbaland ka dhacay hay keeni karto waxa weeye dowlad dhexe oo doonaysa meel walba inay iyadu dhigato dad iyada soraba u nacamleeya ayaa horta dhibta ugu dambeysaa weeye waxa weeye haddii dowladdu ay odhan lahayd aynu ka wada shaqayno commission idinku had maamushaan haddaad tihiin reer jubbaland sida dastuurku odhanayo laakiinse lagu kalsoon yahay laba sannadood horteed ille waa la ogaa waxan inay soo socdaane may ahayn markaa inay dad dabada ka soo wadato ilan xisbi maaha dowladda xamar fadhidaa waa dowladdii waddanka oo dhan marka iyada ayaa waxshaashaynaysa inta badan aniga intay leegtahay oo dehna ognahay wixii baydhabo ka dhacay oo dadku ka wada markhaati yihiin marka haddii iminka way ina dhaaftay ta dowladda dhexe qudheedu musuq maasuq bay ku timid dee waddanka marka in nabadda uun la hirgeliyo ayaa ila muhiima oo ninkaa la doortayna loo duceeyo loo faatixeeyo kuwa kalena dee baarlamaanka xamar iyo waxbay ku jiraan ha iska bismilaystaantooda dadka aan nabadda laga carqaladayn walaal
laakiin markaad fiiriso wax arrintu inkastoo ay gobol soomaaliya ka mid a tahay haddana way kasii baxday oo kenya iyo ethoobiya iyo qaramada midoobay iyo meelo ka fogfog baa lagaga hadlayaa saameyn dhinaca gobolka ah iyo dadaalkii loogu jiray la dagaalanka al-shabaab ma keeni kartaa walaal waxa weeye horta qolada iyo jimciyadda quruumaha lagu sheegayaa iyo amisom meelo wax way ka qabteen laakiinse waddanka intiisa badan shabaab waa kaa maanta dadka caadigu cashuur ka guraa magaalada muqdisho waxaa laga yaabaa cashuurta shabaab ka guraan inay ka badan tahay cashuurta dowladdu gurato marka bal marka ugu horreysa xamar ha saaraan ahmiyadda oo caasimadda ha xoreeyaan intana meelo kale u hanqabtaagin tan ah meelo in kenya etoobiya isku hardiyeyso dee waxay ku tusaysaa daciifnimada dowladda dhexe inay dowladda dhexe xad u dhigta bay ahayd oo ay tidhaahdo waxaasi ma ma suuragelayo sida quray taa ku samayn kartaa ilan waa dowlad daciifahe waxa weeyaan inay dadkeega la heshiiso qolooyinkan maamulada gobolada jooga marka horeba inay xulafo ka dhigato kula heshiiso in waddanka si wanaagsan loo wada wado iyadoo laga tilmaam qaadanayo sharciga waddanka u dhexeeya ee nationalka ah laakiinse taasi markay noqon weyday waxa weeyaan gobolladii la doono in la cirdigto iyakuna de waxay raadsanayaan markaa dad xulafa la ah taas ayaa keenaysa marka waxa weeyaan jimciyadda quruumaha soomaali waxba uma qabanayso gobolkana waxba kama qaban karayso haddayna soomaali heshiin marka waxaan u leeyahay nabadda iyaan la carqaladayn yara ka jirta kismaayo taas ayay salka ku haysa walaal cabdisalaan yuusuf guuleed oo ahaa taliya ku-xigeenkii nisa qaybta howlgallada ee dowladdii federaalk soomaaliya ee madaxweynaha uu ka ahaa xasan sheekh maxamuud ayaa qaba in khilaaf ka sii socda gobolka ay saameyn ku yeelan karto amniga gobolka guud ahaan
dhibaato weynay u keeni kartaa gobolka maamulka jubbaland ama gobolladan jubbaland ku midoobay sidii qarmo midoobe sheegan ama hay-adaha kale oo de arrimaha amniga ka hadlaya qoraan waa run yani saameyn weynay ku yeelan kartaa haddaad yani sidaad og tahayna magaalada kismaayo oo ah hadda meesha ay ku shaqeyso maamulka jubbaland waa meel aada ugu muhiimay ahayd ukumaha ay dhigteen oo runtii aada iyo aad shabaab hadday dhaqaale noqoto iyo haddii deegaan noqoto iyo haddii maaragtay ma juqraafic ahaan hataa dhul ahaan markii la fiirsho aada soomaaliyane soomaalida dhinaca soomaaliyana muhiim uga ahayd dhinaca kenyana muhiim uga ahayd shabaab marka shabaab lafdhabar iyo meel aada muhiim u ahayd halbowlay u ahayd magaalada kismaayo in laga saarana wakti bay qaadatay hadda lafteeda ma ay fogo dhulka dhul aada ugu dhoway ku heeranay joogaan marka magaalada kismaayo waxaan tegey muddo aan saas u fogeynaan tegey ammaankeedu aada loo adkeeyey magaalada waxaana adkeyntaasna sabab u ahay maamulka axmed madoobe oo meesha joogo runtii aad maaragtay uga uga shaqeey iyo ciidamada ethoobiya kuwa kenya oo ciidamada amisom kamid a marka haddii haddii isqabqabsi uu yimaado ama gacanta ay ka baxaan hayntan awoodda lagu haye shabaab ay doonayaan ina inay gacanta ka bixiyaan xalka hadda jira waan hubaa inay saameyn weyn ku yeelan doonto xagga ethoobiya xagga kenya oo deris la ah iyo dowladnimada iyo maamulka dowladnimada soomaaliya iyo maamulka jubbaland kaas ahaan marka waa aada muhiim u tahay in in la ilaalisho wadajirka meeshaas iyo xasiloonideeda laakiin baqdinta la qabay waxay ahayd haddii doorasho dhacdo oo labada dhinacay ama dagaal ka dhaco meesha oo dhinacyada doorashada kala qabsaday ama iska soo horjeeda meesha jooga ay rabshad abuurto oo gobolka rabshad ka abuurto in arrintaasi ay horseedi karto guuldarro ku timaada guulihii al-shabaab dagaalkeeda laga gaaray iyo doorashadan loo socday ee labada kun iyo labaatanka sida ayay ku doodayaan qaramada midoobay wakiilkeedu sidaabuu ku doodayaa marka shakigii la qabay meesha ma ka baxayaa mise weli wuu jiraa
weli lama dhihi karo boqol kiiba boqol xaaladu deganaan hadda way degan tahay way sii deganaa doontaa lama hubo axmed madoobe wuxuu uga bedelan yahay hadda ninkan kale waa nin maamulka hore u hayay madaxweyne ahaay muddo dheer kasoo shaqaynayay ciidamada iyo amniga iyo systemka iyo waxa shaqaynaya oo dham isaga hoostiisa ku shaqaynayeen marka waa uu ka bedelan yahay cid kaloo hadda ismagacowday ama waxaad umalaysaa inay inaysan wax weyn aysan kusoo kordhinaynin waxaan rajeynayaa in laisla fahmi doono maalmaha soo socda in laisla fahmi doono axmed madoobe magaalada awood aada u badan uu kuleeyahay systemkan iyo maamulkan iyo hadday noqoto ciidamada kenya iyona garab weyn oo ka helaya marka waxaan isleeyahay axmed madoobe inuu kusoo noqdo oo dib loo doorto wax weynay ammaanka ka kordhi maaragtay ayay ka bedeli doontaa hore u socodna waan isleeyahay way keeni doontaa inaan ammaankii iyo ammaan xumadii inaysan dib u noqon maadaama uu ahay ninka gacanta ku haya meeshaan oo runtii a meel al-shabaab ay ku dagaalamayaan xamar intay gelinayaan oo kale kismaayo gelinayaan shabaabka juhdiga iyo enerjiga aadna waa ugu dhow yihiin hadda magaalada jilib oo kaleo dee wax yar u jirta waa bayska al-shabaab oo ilaa hadda ciduna ku dhicin inay tagto marka derbiyadaas oo dhamaa ku wareegsan waana wuxuuna manage gareeya ama uu suurtageliya axmedoobe inuu inuu kismaayo ka ilaaliyo al-shabaab isagoo gacan ka helaya ciidamada amisom markaasle soo noqosho axmed madoobe khataro badan oo laga cabsanayay meesha ka saaray kooxahan argagixisada ee dunida sida shabaabka oo kale iyagu fursadaha ay ka faa'idaystaan ma ka mid tahay in sidan oo kale ama isqabsi siyaasadeed yimaado ama maamul la isku qabsado ama grievances dad deegaanka degan ay dhibaato dareemaan ama siyaasaddii in lagu takooro dareemaan oo marka ay duurka galaan oo ku biiraan axmed madoobe inta badan dadku waxay waxay ku eeday jireen inuusan cadaalad ka samaynin siyaasadda laakiin uu cadaalad ka sameeyey xagga amniga ama ammaanka ka sameeyey haddii marka ammaankaas cadaalad darradaas hadday lafteeda sii socoto oo qabiilada qaarkood ay dareemaan inayn ciduna ku matelin ama looga xal daran yahay qaabka maamul ku dhisan yahay waxay gacan sii doonaan ama al-shabaabka ay calooshooda soo geli doonaan al-shabaab taasuna waxay saameyn weyn ku yeeli doontaa amniga marka waa muhiim inay qabiilada meesha jooga iyo dadka meesha jooga iska dhex arkaan waxaan meesha ka jira inay wax iyagu leeyihiin yihiin waan inay mafahmaan qabiilada laftoodu al-shabaab inay uga khatar badan yihiin cid kastoo meeshaan timaada inay al-shabaab uga khatar badan yihiin oysan al-shabaab iyaga oo cara samaynaysan inaysan hoos soo gashan ta kaloo muhiimkaana ay loolanka ay ka degayeen hadda qaramada midoobey oo kale waxay ka degayeen wadamada deriska iyo saameynta ay ku yeelan karto iyo waxaan oo dhan marka etoobiya iyo kenya jubbaland aaday muhiim ugu tahay ilaalinteeda hogaamiye ay ku kalsoon yihiinna waa muhiim inuu soo baxo waxaad umalaysaa marka kenya inay gelisay dadaal ka badan meelaha kale axmed madoobena waxaan isleeyahay wuu sii wadi doonaa saaxiibtinimada uu lalahay wadamadaas dowladda soomaaliyana dabcan waxaan rajiin doonaa in weji cusub u bilaaban doono ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka hay-adda tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho saciid jaamac qoorsheel ayaa qaba in waxa keliya ee mushkiladda hadda gobolka ka taagan gaar ahaan dowladda iyo maamulka axmed madoobe ay tahay wada hadal bismillahi raxmaan raxiim aada baa umahadsantihiin dareenka dadka aada usoo jeedinaysaa marba siday wax u jiraan anigu runtii arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay wax walba hadda wada hadal iyaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in lais hor fadhiisto waxaa loo baahan yahay in laisku caqli cesho meesha wax laga keenaya meesha wax marayaan dadku waa ogyihiin laakiin inagu dhaqan waxaan yeelana dadku inaanay wada hadlin ilaa waxay qarxaan tan kaleeto in laga sugayo talooyin hadda dadkii wax laga sugayay iyagii baa is haysta oo dowladihii awalba iyagu maaragtay talada inay siin jiray marka anigu waxaan qabnaa waxa weeyaan soomaali aan tusano aan taladeena golo ma iskugu nimaadno meel fadhi ah saasaa xal lagu gaari karaa laakiin sharcigii sidan waa la baal maray waa la diiday iyo mana shaqaynayso waan diidnay xal ma aha wadahadal baa meeshan la rabaa in la wada hadlo dadka is hor fadhiistaan wa waa gartay marka wadahadalka ayay tahay inay horseedo ma qolyaha maamul goboleedyada dowladda kasoo horjeeda ay tahay inay dowladda la fadhiistaan oo yidhaahdaan bal aan wada hadalno mise dowladda laga rabaa inay maamul goboleedyada gaarto oo tiraahdo aan wada hadalno wadahadalka ayaa bilaabaya mar haddii dhinacyadii ay kala yardhaysan yihiin wallahi nimanka odayaashu waagi horetaba markii ragga hore joogeen ama ragga ragga kasii horreeyey meel un bay ka balaaman jirtay waxay noo u baahan tahay odayga reerku waa dowladda in dowladdu had iyo jeer dulqaad u yeelato inay soo jiido in maxay ahayd waxa sharci dhiman inta kale waxa la isku haysto dadkii meesha ka maqan waxa weeyaan dowladdu wixii maamul goboleedyada sharciyadii ay ku xakamayn lahayd ama ha noqoto doorashooyin ama ha noqoto qayb qaybaha sida wax loo qaybsan lahaa ama ha noqoto maclinta ha noqoto ama kalluumayska ha noqoto mar walboo la aragtay iyadoo marba laga sheekeynayo oo leeyahay arrimahaasaa la isku haystaa hadda waxaad arkaysaa qaybaha waxbaa ka kala dhiman hadda maalintii dhaweyd wasiirka warfaafintu xamar jasiire wuxuu kala shirayay aan midiyahan si fiican ugala soconay wasiiradii maamul goboleedyada o dhan inay shirayeen halkaa joogeen camo waa waxaa loo qabaa xarfad ama inuu gaaro isagu inuu iskugu keeno wasiirkaas oo dadaalkiisa uu ku sameeyey inay intuba is afkartaan marka qaybana inay is afgaran waayaan oo ay kala taagtaagan yihin qaybana is afkartaan waxaasoo dhan waxaan rabaa inay xagga sare ee laysku afkarto isjiijiidkan macno ma laha waxaa la joogaya waa wakti yar anugu saasaan qabaa
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku soo qaadannay doorashada jubbaland inta aan dood midda la mida ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo